جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal waa subax isniinna taariikhda hijrigana waa afarta bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ayaa booqday deegaanka beera yabaal oo ay daadsan yihiin meydadka murtadiinta iyagoona hadiyad xoolo nool oo geella ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira deegaankaas dowladda dabadhilifka masar ayaa ku dhawaaqday in xarun saadka qaabilsan ay ka dhisan doonto dalka jabuuti xilli uu khilaaf kala dhexeeya xabashida itoobiya maamulka riddada ee jubbaland ayaa qayladhaan xooggan ka muujiyay howlgallada mujaahidiintu ay ka fulinayaan deegaanada uu ka arrimayo maamulkaas mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo culummo ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada cilmiga dhaxalka taasoo ka dhacday degmada buulo fullaay ee wilaayada baay kulan wadatashi ah oo loogu arrinsanayay horumarinta waxbarashada ayaa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ugu soo gebagaboobay guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ardayda madarasada salmaan al farisi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada jannaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ayaa booqday deegaanka beera yabaal oo ay daadsan yihiin meydadka murtadiinta iyagoona hadiyad xoolo nool oo geella ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira deegaankaas faahfaahinta warbixintan waa kan yaasir maxamed
odayaasha beesha xawaadle oo booqday deegaanka beera yabaal ee hoostaga degmada bulaburte ee bariga wilaayada hiiraan ayaa waxay goobtaasi ku wareejiyeen shan neef oo geel ah oo hadiyad ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan deegaankaasi oo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi dagaal culus kula galay murtadiinta waxayna odayaasha dhaqanka xawaadle wareejinta geelana u wakiisheen naqiibka guud ee beesha xawaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale wilaayada hiiraan ka codsaday inay aasaan meydka maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu laayay dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka beera yabaal kuwaasi oo ay meydadkooda daadsan yihiin deegaanka waa kuwan odayaasha dhaqanka oo shanta neef oo geel ah u wakiishay naqiibka beesha xawaadle sidoo kalena fariin u diray beesha ay ka dhasheen ee xawaadle makaanku waa makaankii beera yabaal oo ka dhacay maalmahan dagaalka waxaan rabnaa marka maantay waxaan maantay geelaan waxaa noo soo dhiibay ummadda aan wakiilka ka nahay oo xawaadle maxamed ayaa geelaan la bixihaaya wakiilaan uga nahay dadkaa safka ku jira inay ku wareejiyaan ay noogu soo wakiisheen ayakaa la baxay geelaan maantay geelaan waxaan ku wareeji doonnaa walaayada gobolka asoo noogu horreeyo naqiibka xawaadle maanta waxaa joognaa makaankii beera yabaal annagoo ah odayaashii beesha xawaadle oo dhaqanka annagoo ah anna magacayga waxaa layidhaha ibraahim galbeed xirse xoolshow maanta waxaan ku wareejinaynaa naqiibka guud oo beesha xawaadle geel shan neefa oo xawaadle soo dhiba ayaan ku wareejinaynaa waxaan rabnaa inuu naga guddoomo waad u jeediin geelaa gadaashaynaa oo shanta neefe aan rabnaa inaan wareejinno oon ku wareejinno naqiibka beesha xawaadle cabdi xiirey barre aan rabnaa inaan ku wareejinno intaa kadib waxaa ii dheer meydkii meesha ku hadhay oo hadhaaga ahaay oon aasno aan ka codsannay nimanka mujaahidiinta naqiibka guud ee beesha xawaadle naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey barre oo odayaasha kala wareegay geela hadiyadda ah kuna sii wareejiyey wilaayada hiiraan waxaan joognaa galabta
meel la yidhaahdo beero yabaal oo u jirta buulabarde labaatan kilomitir dhanka kaleetana halgan u jirta labaatan kilomitir oo kale oo kala barto labadaas degmo odayaasha iyo anuguba waxaan meesha u nimid geelan gadaasheeda ka ololaa meesha taagtaagan in lagu weyde wareejiyo mujaahidiinta ama ragga u dhabar dhigay doqomada murtadiinta iyo ilmihii soo qaldeen waxa kale u yimaadeen ragga meesha ku go'ay maalin horey qayb duugeen qaybtii labaad wixii meesha ku horay hadda inay baarbaaraan inay duugaan ilaa dadku waa ilmo la soo qalday u badan yihiin ee si baan isugu xiran isugu tallaabannahay inay duugaan bay u yimideen geela laygu wareejiyey oo odayaasha dhaqanka ugu wareejiyeen aniguna waxaan ku wareejiyey walaada gobolka hiiraan waaliga guuleed aan ku wareejiyey haygala wareego sheekh guleed abunabhaan waaliga wilaayadii hiiraan ayaa naqiibka xawaadle kala wareegay hadiyadda geela ah kuna wareejiyey saraakiisha ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira deegaanka beerayabaal
galabta waxaan goobjoog u nahay dhaqanka beesha xawaadle waxgaradka ah ee khiyaarta ah sharafta badan maalkaas ay wareejiyeen geelaas ay wareejiyeen oo ay ugu talagaleen mujaahidiinta wiilashooda ah walaalahood ah waa kala wareegey anoo ku matalaya wilaayada islaamiga hiiraan cidda ay ugu talagaleen oo ah wiilashaas furinta ku jira hoggaankooda inaan ugu dhiibo la gaarsiiyo oo aan ku sinana waa aniga dushayda waa idinkala wareegnay naqiib gaala waa kaala wareegnay naqiib cabdiraxmaan xiirey barre waa la wareegey sidaa iigu wareejiseen baan ula wareegey waxaana gaarsiinayaa jihadii a ugu tala gasheen oo haddaba aan joogno goobtii ay kula wareegi lahaayeen ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala dadkeenna dareenka leh waxgaradka ah odayaasha ah sidaan oo kale in ay wiilashooda u garab istaagaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay gaalada in lagula dagaalamo jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum waana idinkaga mahad celinaynaa sida qiimaha badan dareenkiinna ama shucuurkiinna mas-uuliyadeed waa idinkaga mahad celinayna dowladda dabadhilifka masar ayaa ku dhawaaqday in ay xarun saadka qaabilsan ka dhisan doonto dalka jabuuti xilli uu khilaafka la dhexeeya xabashida etoobiya warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abushayba wakhti ay sii xogaysanayaan loolanada militari iyo kuwa siyaasadeed ee ka aloosan geeska qaaradda afrika ayay xukuumadda dabadhilafka masar sheegaysaa inay joogitaan joogtaha ku yeelan doonto dalka jabuuti war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda alqaahira ayaa lagu sheegay in masar ay heshiis cusub la saxiixatay xukuumadda jabuuti kaasoo u ogolaanaya inay saldhig dhanka lojistikada qaabilsan ka dhisato magaalada jabuuti warbaahinta rasmiga ee ku hadasha afka nidaamka daaquudka cabdifitaax asiisi ayaa sheegtay in sareeyo guto kaamil al wasiir oo ah ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha masar iyo wasiirka ganacsiga ay tageen dalka jabuuti islamarkaana ay kormeereen halka laga dhisayo xarunta weyn ee lojistikada masar ee geeska afrika wuxuu sheegay in masar ay halkan ka dhisanayso mandiqada ganacsi iyo mid saadka qaabilsan islamarkaana la ysku xiri doono dekadaha jabuuti iyo kuwa masar xaruntan ay masar ka dhisanayso dalka jabuuti ayay masaaxadeed u tahay hal milyan oo mitir oo square ah sida uu sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda alqaahira waddanka jabuuti waxaa saldhigo militari ku leh quwadaha ugu waaweyn ee dunida kuwaasoo isku garbinaya sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen geeska afrika iyo maranbiyoodka baawalmandab arrintan waxay imaanaysaa xilli dowladda cabashada etoobiya ay xusuulduub ugu jirto sidii ay ula wareegi lahayd qayb ka mid ah badda soomaaliya waxaana dabcan gadaalka riixaya dowladda daaquudka turkiga oo buub xoogan ku haysa kheyraadka dahan ee dalkan istaraatiijiga ah ee dhaca geeska afrika mahadsanid abushayba maamulka riddada ee jubbaland ayaa qayladaan xooggan ka muujiyay howlgallada mujaahidiintu ay ka fulinayaan deegaanada uu ka arrimaya maamulkaas warbixintan waxaa qalinka u qaatay cabdulqaadir maxamed rabbaani wasiirka amniga maamulka riddada jubbaland murtadka lagu magacaabo yuusuf dhuumaal oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu faraha ka baxay amniga deegaanada maamulkooda uu kaga sugan yahay gado wuxuu sheegay murtadkan in haddii ay yihiin mas-uuliyiinta maamulkooda aysan awoodin in ay safar dhulka ah ku tagaan deegaanada ay ka joogaan gedo iyaga oo ka cabsi qaba in ay la kulmaan weeraro oga yimaada mujaahidiinta dhuumaal ayaa si gaar ah waxa uu u soo qaatay howlgal qarax ah oo dhowaan mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada baled xaawo oo lagu dilay labadii guddoomiye ku-xigeen ee maamulka riddada ee degmadahaas iyo askar murtadiin ah taasoo laga dheehan karay hadalka murtadkan in uu walaac xoogan uu ku abuuray howlgallada joogtada ah ee mujaahidiintu ka fuliyaan gedo gaar ahaan degmooyin ay ka mid tahay baled xaawo oo maantay doolow baan joogaa luuq waxay u jirtaa toddobaatan kilomitr bay u jirtaa ma tegi karo ma tegi karo inaan shan boqol oo ciidan abo oo intaasoo teknika ah ama aan diyaarad ku taga mooyaane ma tegi karo waa example baan kaaga soo qaadaya amniga saamayn buu ku yeeshay oo dhacdada ugu dambaysa hadda beled xaawa ka dhacday oo weligeed aan dhicin oo lagu dilay dadka mas-uuliyiinta ah iyo ragga ciidanka waa bunk hadalka mas-uulkan ka tirsan maamulka riddada jubbaland ayaa imaanaya xilli ay sii xoogeysteen weerarada isugu jira dagaalada tooska ah iyo qaraxyada ay maalmahan mujaahidiinta ka fuliyaan deegaanada cadowga ay kaga sugan yihiin gedo toddobaad ka hor ayay ahayd markii qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada baled xaaw lagu dilay shan murtadiin ah oo ay ku jireen guddoomiye ku-xigeenadii koowaad iyo labaad ee maamulka riddada baled xaawo taasoo qalqal ku abuurtay murtadiinta ku sugan deegaanadaas mahadsanid darabaani mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo culummo ayaa ka qayb galay munaasabada lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada cilmiga dhaxalka taasoo ka dhacday degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay أسباب الميراث ورا ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب ويمنع الشخص من الميراث واحد من علل الثلاث munaasabadan waxaa goobjoog ahaa soona qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee baay waxaa sidoo kale munaasabada ku sugnaa culummada kale ah sheekh mukhtaar maxamed cuthmaan abu muslim sheekh fuwaad maxamed khalaf iyo sheekh maxamed axmed garaar oo dhammaantood kelimaad qayima goobta ka jeediyey ujeedka munaasabadu waxay ahayd dhiirigelin loo sameynayay arday ka qalinjibisay barashada cilmiga dhaxalka oo ay baranayeen muddo afar bilood oo xiriira ardaydan ayaa cilmigan ka gaartay meel aad u sarreysa waxayna wilaayada u samaysay dhiirigelin iyo soo dhoweyn ku aadan cilmigan ay barteen mid ka mid a ardayda ayaa faahfaahin ka bixiyey kitaabadii kala duwanaa ee ay qaateen waxyaabaha lagu daraaseeyey waxa ay ahayd saddex kitaab baa lagu akhriyey kitaabka koowaad wuxuu ahaa alraxbiya fii cilmi alfaraa'id sidoo kaleeto kitaabka labaad ee la akhriyey waxa uu ahaa almawaariis fi shariica alislaamiya fii dawi alkitaabi wasunna wuu iska leeyahay waxaa weeye maxamed cali saabuuni sidoo kaleeto kitaabka saddexaad ee la akhriyey muddada ee xalqadu ay socotay waxaa uu ahaa kitaabu alfaraa'id min kitaab minhaaji daalibiin lilimaam annawowi raximahu allahu tacaala qaar ka mid a ardayda ayaa sidoo kale soo bandhigay qaybo ka mid a waxyaabihii ay barteen muddadii afarta bilood ee ay cilmigan baranayeen
waladulum mayba xijaabe asal iyo fara asalka mare malina jeeda asal oo dhikr ah khaas ahaan asal oo dhikr ah mayba waa aw iyo awow aw iyo awow oo asalki ah fara usna mayba waa walad sulb ama walad im
alcasabatu maca alkhayr waa laba nooc oo dumar ka mid ah waxayna kala yihiin alakhawaatu shaqiiqaat أو الأخوات لأب مع بنات السلب أو بنات الابن يقول صاحب الرحبية والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات بالله التوفيق السلام عليكم waxaa jiray imtixaanaad laga qaaday dhammaan ardayda baratay cilmigan dhaxalka waxaana la siiyey dhammaantood shahaado caddaynaysa in cilmigan ay ka qalinjibiyeen kuna howlgeli karaan waxaase xusid mudan in si gaara loo maamuusay ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaankii laga qaaday kuwaasoo wilaayadu ay siisay shahaado iyo abaalmarin kale oo qaali ah marka ardayga koowaad ayaan yeerinaa insha allahu tacaala waa magaciis tahliil faarax maxamed weeyaan imtixaanka sagaashan iyo sagaal insha allahu tacaala ayaa derajadiisa aheed ardayga labaad cali cabdulaahi cumar ha soo dhowaada insha allahu tacaala sagaashan iyo sideed iyo bar ayaa mumtaaskiisu ayuu ahaa ardayga kale ha soo dhowaado waxaa la yidhahdaa axmed sheekh cali biyow axmed sheekh cali biyow kaalintii saddexaad weye insha allahu tacaala sagaashan iyo lix ayaa derajadiisa ay ahayd ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray asheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay wuxuuna waaliga ku baaqay in lasii xoojiyo barashada cilmiga sharciga ah oo aanan laga caajisin barashada cilmiga
may guubaabiyaane insha allahu tacaala walbarashada in la siyaadsado may dhiirigeliyaane marka insha allahu ka walaaya ahaan nin walbarashada lankastaba meeli usa maylahay usa ku qaadada kora ama unku fudada oo ku gala kora ama faham sheehan ku dhowi iyo meeli faham sheeka ulisa laftarshe hooba ka nagnaga baraday insha allahu ani qusur lan samayna kulan wadatashiy ah oo looga arrinsanayay horumarinta waxbarashada ayaa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ugu soo gebagaboobay guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waalidiinta degmadaas sida warbixintan uu ku hayay cabdiwahaab maxamed bukhaari lajno ka kooban dhowr xubnood oo ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku sugnaa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaana ay kormeerayeen goobaha waxbarashada iyo tayada heerka ardayga wax ka barta masaajidka dabaqeynka ee magaalada bu'aale waxaa dhowaan ka qabsoomay kulan labageesood ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waalidiinta degmada waxaana kulankan diiradda lagu saarayey dowrka waalidka ee ubadka marka la joogo dhinaca waxbarashada ugu horreyn waxaa kulanka kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah walaalaha muslimiinta ahow islaamku aad buu ihtimaam iyo muhiimad u saaray tarbiyada weliba tarbiyatulmubakira midda la yidhaahdo ee aad u horraysa ujeedkuna waa in lagu tallaalo iimaanka nufuusta dadka soo koraya ee dadka dhalanaya iyo dadka imaanaya ee berrito hoggaanka qabanaya intaasi kadib qaar ka mid ah waalidiinta dhashoodu wax dhigtaan ayaa bogaadiyey kulammada noocani oo kale ah kuwaas oo diiradda lagu saarayo waxbarashada ubadkooda maanta kulankan isugu yimid quruxda badan uu hogaaminayo maktabka tarbiyat watacliim iyo waalidiinta ka soo qayb gashay waan u mahadcelinayaa intaa kasokow waxaad moodaa waxbarashada bu'aale xoogaa deganaan inay ku socoto waayihii hore waan kormeeri jirnay iskuullada waan ogaan jirnay waan la socon jirnay laakiinse ilaahay mahadiyey markii dad macallimiin islaama la helay oo islaami eh oo manhaj islaami eh la helay annaga haddaan nahay waalidiin waan nasannay waxaan ka mid nahay waalidiinta meesha soo soo xaadirtaan ka mid nahay maasha allah maxaadarada si fiican ay u socotay culimmadeena ilaahay khayr badan allaha siiyo si fiican ay noo baraarujiyeen caruur tarbiyadeeda ay ka hadleen caruurta in waalidka oo macallimiinta ay cilaaqaad la yeeshaan ay ka hadleen maasha allah aad baa noola boorigeliyey aad iyo aad bay u mahadsan yihiin culimmadeena sheegsaan oo kale mar walba inay saana yeelaan waa noo fiican tahay oo mar walba ayna soo booqdaan aadaa noola boorigeliyey khayr badan allaha siiyo culimmadeena sharafta leh maalmihii lasoo dhaafay mas-uuliyiintan ka socota maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howl adag oo dhinaca waxbarashada ah ka qabtay degmada bu'aale taas oo si weyn ay u soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan magaaladan mahadsanid bukhaari ugu dambeyntiina ardayda madarasada salmaan al farisi ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada jannaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose bashiir muxiidiin abuayman ayaa warbixintan inoo haya
maktabka dacwada iyo mas-uuliyiintiisa waa kuwo macno weyn u xambaaray muslimiinta maqaam iyo thaqri adagna uga ahday ujeedkeedu waa daboolidda baahida bulsho ee la xiriirta barashada qur-aanka kariimka iyo fahamka culumta sharciga gaarsiinta iyo sidoo kale wacyigelinta waa mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ay u taagan yihiin haldowrka u heelan u adeegidda diinta islaamka iyaga oo isdareensiinaya waajibaad ka saaran ayay mar weliba kormeer iyo dardargelin ugu jiraan qaab kastoo ay ku horumarin karaan dacwada degwariiri waa deegaan ugu badnaan saddex kilomitir u jira degmada janaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa muddooyinkii u dambeeyey si aad ah looga dareemayay horumaro dhanka dacwada ah kadib markii deegaano badan oo dhaca duleedka janaale ay mas-uuliyiinta dacwada ka hirgeliyeen madaariis fara badan oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumta qeybaheeda kala duwan iyo funuunta sharciga
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى madarasada salmaan al farisi waxaa wax ku barta ilaa iyo afartan arday oo wadata yuniform hal nuuc ah kuwaasoo goobta ku barta qur-aanka kariimka iyo culumta asaasiga ah ee sharciga أفرأيتم ما تحرثون iyagoo aan dareemin wax cabsi oo aan ka ahayn daacada iyo cabsida allah taasoo lagula barbaariyo meel saddex kilomitir u jirta magaalo cadowga uu gacanta ku hayo kalana dagaalama qur-aanka iyo ehelkiisa ardaydan iyaga oo wejiyadooda ay ka muuqatay farxad iyo hamiga ay u qabaan inay meel sare ka gaaraan qur-aanka iyo culumta sharciga ayay ugu qaabileen markii aan booqday xarunta madarasada salmaan alfarisi xilli ay dugsiga igu soo dhoweeyeen maamulka madarasada iyo mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee degmada janaale howlka madarasadan waxaa ka dhacay xaflad lagu dhiirigelinaya ardayda wax ka barata dugsiga salmaan alfarisi iyagoona halkaasi kusoo bandhigay cardi ka tarajumayay waxbarashadooda iyo dadaalkooda fariidka ah طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم mas-uuliyiintii goobta ku sugneed ayaa ka warbixiyey qaabka waxbarasho ee ardayda madarasada salmaan alfarisi ardaydan muddo afar bil ah ayay inta ku xaraysan yihiin madarasada samaanu farisi ay ku taalo tuulada dagwariiri tiradooda waa afartan waxaan loogu talagalay inay naqdaan qura'da caalamka markii qur-aanka ay bartaan ay xifdiyaan oo macallimiin ay naqdaana laga rabaa dad ay soo saaraan ummadda inay anfacaan waalidkoo anfacaana la rabaa alxamdulilah markii aan furayna iyo muddaday furan tahay iyo natiijada hadda la halay waxaa lagu fikiraya ma hayn mana alxamdulilah allah subxana wataala ayaa ku mahadsan waalidiintii juhdigan bixiyey iyo guddigii madrasada iyo macallinkii shaqadan habeenay maalin usoo jeeday dhammaan waan u mahad celinaynaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka degwariiri ayaa dhankooda dareen farxadeed ku soo dhoweeyey dadaalka muddada kooban la geliyey ubadkooda iyagoo dardaaran guud u jeediyey ardayda madarasadan waxaan ahay odayaasha dugsiga salman faris alxamdulilah ilaahay aa ka maxadsan anaga waxaan soo marnay idimin oo macnaha oo waxbarasho diimeed aan jirin oo olol laga gelinayo bactaaja iyo hidaha iyo dhaqanka iyo wax oo waxba oo laisku soo aalinayn maalinta khiyaamo alxamdulilah ilaaha ka maxsan maadaama aruurtayna oo hadda unug aan u helnay dugsi oo diin ah oo diinta ilaahay laga weynayanayo maadaama anaga halna ilaahay ayaan ugu maxdinaynaa tuuladan oo ku yaala salmaanulfarisi madarasaday ku taala balaqaday ee ahayd iyo afartan bil istibdaalka imaaday waa dareemi karnaa shaacir ayaa wuxuu yidhi gabay talinay bada'naa cahadna zaahi wasurnaa fi sucuudi hadda kor ayaan jirnaa marka ilmo oo shakligooda oo waxaan arki jirnay madaraso ama dugsi dhiganayo foolxun ilmo siinadooda iyo nadaafadooda iyo aadaabtooda iyo tartiilka qur'aanka ay kala tartiilayaan bifadli illaahi wa karamihi wa taaniyan waxaa iskale wilaayada juhdigaas bixisa waana ku garab istaagannahay dhammaanteen wixii haddaan nahay guddiga waxaana rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo haddeertaan waxay taagan yihiin min bidaaya shanta jus inay taagan yihiin inay qur'aanka dhan ay ku xifdiyaan axkaamtiisa tajwiidkiisa iyagoo kala dhigdhigayo aynu ku akhriyaan quraa'da intay u badan tahay sideedda qire walow tobanka qira inay noogu akhriyaanaan rajaynaynaa insha allah madarasadan waxay qayb uun ka tahay madaariis ilaa iyo afar gaaraya oo sidan oo kale maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose gaar ahaan degmada janaale uu ka hirgeliyey deegaano dhacadureedka degmada halkaas oo si habsami leh uga socoto waxbarashada culumta sharciga si la mid ah barashada qur-aanka kariimka tajwiidka iyo taxfiidka intaba wixii ka dambeeyey bilowgii sanadkii hore kun afar boqol shan iyo afartankii hijri wuxuu maktabka dacwada deegaanadan dhaca duleedka degmada janaale uu kusoo kordhiyey kobcin iyo dardargelin xagga dacwada iyagoona bulshada muslimiinta ka xambaaray mas-uuliyadda dacwada iyo daryeelka ubadka warbixinta bashiir waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu